madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed laftigaran oo uu helinayay wasiirka wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa dahfuray xabsiga cusub ee magaalada baydhabo kaas oo qaab casri ah loo dhisay xafladda howlgelinta xabsiga waxaa wasiirka ku helinayey madax ka tirsan wasaaradda oo ay ka mid yihiin wasiir dowlaha wasaaradda ilyaas sheekh cumar abukar iyo xogayaha joogtadahi ee wasaaradda ee mudane faysal aadan xasan sidoo kale xafladda waxaa ka qayb galay madax ka socotay labada gole ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo saraakiil laamaha ammaanka iyo asluubta ee labada heer madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran oo daafuray xabsiga cusub ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa uu soo maray waxa ugu muhiimsan oo loo keenay in lagu ciqaabo horta ma ahane waxaa weye waa in ummaddii bulshadii uu fidnada ku ahaa oo uu dhibaateeyey bal horta si uu u waantooba laga horleexiyey aanana loogu dayanin ilaa ninkan waa tuug waxbuu xaday tabaraa loo waayey haddii la daayo markay ugu yartahay kuwo kaluu fidnaynayo marka si ummaddii fidnadeedii looga nasiyo asagana uu ugu nasto ugu wantoobo waayo waxa loo sameeyey ma ahana in lagu ciqaabo lagu dhibaateeyo maaha dowladda gurigan quruxda badanay u dhistay waxaa loo samaynhayaa adeegyadii kale wuxuu helayaa tababar wuxuu helayaa waxbarasho wuxuu helayaa wax uu yaraantiisii iyo ciddiisii iyo reerkiisii uu ka soo waayey ama uu ka saaqiday yuu inta ka helaya